kitaabu salaa ayaynu ku dhex jirnay rasuulku sala allahu alayhi wasalam waxaa ummadda faray inay aada u ilaaliyaan safka oo meelaha khalalka ah ee banbanaan ay buuxiyaan waxa uu lahaa inii la ara shaydaana tadkhulu min khalali saf shaydaankii baan arkayaa isaga oo meelaha banbanaan safka ka soo gelaya kaannaha alxadafu iyadoo nayl yar reeboodo naylaha yaryara iduhu dhalaan markaa aadka u siiban og meesha dalooshana geli og xadafku waa kuwa xayawaanun baynu idhi laakiin waa xayawaanka xoolaha ah ama naysha yar almakan aladi yustaxabu min asaf halkee sunna ahoo wanaagsan in la iska taago safka safka hore la dhiiri halkee sii wanaagsan can ilbaraa qaala wuxuu uhi kunaa idaa sallaynaa khalfa rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam markaanu nebiga la tukanno xaggiisa dambe aanu ku tukanayno axbabtu waxaan jeclaa an akuuna can yamiini inaan midigtiisa noqdo marka sufuufu lmayaami sufuufta dhinaca midig way sii fiican tahay asxaabigu iska jeclaysigaa ayuu sheegay laakiin inuu hadyigii nabiga calayhi salaatu wasalaam wax ka dugsanaya u dhowdahay marka waana salaamtii baana ku horeynaysa baabu maa cala alimaami min atakfiif waxaa la sheegayaa wixii imaamka saarnaayo ah fududayn imaamku waa inuu salaada dadka u fududeeyo oo aanu ku cuslaynin can abi hurayrata can inabiy sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka ilaahay waxau yihi idaa sallaa axadukum binnaasi falyukhafif midkiin hadduu dadka tukinayo ha fudaydiyo fudaydinta loogama jeedo in arkaantii iyo aadaabtii la dhimo laakiin dheerayn aan caadi ahayn wey in dhexe oo dadku la wada jaan qaadi karayaan wey fa ina sababtiina wuu sheegay nabigu loo leeyay qofyo salaada fududa imaamku fa ina fiihim waxaa ku jira attaqiima kii bukay doonayana jamaca inaanu ka tegin markaa salaadii haddii lagu dheereeyo xumadda aanu xamilay wadaciifa baa ka mida kii isaguna tabarta daraa ama yaraan uu la yaryahay ha ahaato ama daal uu daalan yahay walkabiira baa ka mida kii isaguna weynaa odayga ahaa fa idaa sallaa axadukum linafsi hadduu midkiin gaar ahaantiisa uu tukanayo falyutawil maa shaaa intuu doonayo ha dheereeyo ikhtiyaarka isagaa leh laakiin markuu uma tukinayo dee ha wado oo ha isku wado waa aadaabtii salaada waa aadaabtii imaamka laga doonayay inuu hirgeliyo jamcii baynu ku jirnaa can anasin ana nabiya sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay kaana wuxuu ahaa khafa naasi salaata dadka ugu salaad fudud dadka ka ugu salaad fudud fii tamaami iyadoo dhammaystiran marka shardiga aynu dhigaynay baa kaasa salaada ha la fududeeyo ha la nuqsaamiye ma ah oo rukuucda iyo sujuudda iyo ictidaalka iyo bayna sajidataynka iyo dumaaniinooyinkooda waxba lagama nuqsaamin karayo saddex jeer ugu yaraan subxaan allahi waa in la idhaa si ay u miyi qabto salaada laakiin haddii sii socodka iyo soo socodku isku darmaan oo ay kala soocmi waayaan oo deganaansho u dhexayn waayo taasi waatuu nebigu u diiday salaaduna ay kaga burtay ninkii qisadiisa aynu soo marnay ee loo yaqaano musiiu salaati ninkii salaadiisa xumeeyey suuradaha la akhriyayana waynu arki amaba rasuulkuba waa kii markaa tilmaamay qisaar almufasal waashamsi waallayl waalduxaa kuwayaalahaas can anasin ana nabiya sala allahu alayhi wasalam kaana wuxuu ahaa can abi qataada can inabiyi sala allahu alayh wasalam kaana rasuulku qaala wuxuu yihi innii la aquumu fi salaa salaadaan u kacaya salaadaan isu taagayaa fa asmacu waxaan maqlayaa bukaaa asabiy ilmo yar oohidii oohintii فأجول آه فأوجز في صلاتي صلاة إذا صوق قابنية marka waxaa laga faa'iidaysanaya jamaca rag iyo dumarkuba inay isku si tukan karaan ciyaalkana la tukeeni karo weliba kuwaasi yaryara iska oyeeya naxariistana imaamka laga doonayo inuu ummadda u naxariisto anteenooyinkiisuna ay taagnaadaanoo ka soo gelaya iyo ka rukuucaya iyo ka ooyaya iyo ka wax kale ku dhawaaqaya inahoo dhamiba isagoo salaadiisa ujeeda haddana waa inuu sudhigaa hogaamiye wixii mashaakila xallin kara oo inaga arkayna markaa inuu leeyahay xagga dambaan idinka arkaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam asxaabiga xagga dambe inoogu iman doonaana markiinebaa kelmaddaa yidhi buu leeyahy hadduu arko qof soo gelaya way fiican tahay oonay dadkii hore ku dheeraanaynin waxaa fiican inuu yaro sugo si uu rukuucda ugu soo gaadho hadduu kasii baxayo salaada uu arko qof soo gelaya ummadii horena aanay dhib ku ahayn inuu yaro sugo intuu xidhanayo bal inuu jamaca si uu soo gaadho fursad u siiyo الرخصة للإمام في التطويل كراهية أن أشق على أمي وحن كراهية سنة إن هو يدي دبه أي حديث كاو دنبيس ومركا إلا أما سببته وأن حريص نبي قلنا حريصانية هو يدي إيا إلمها isagoo ogsoon hooyaduna ilmaha inay naxariisanayso waxaa halkaa laga fahmayaa qofku marka uu tukanayo wixii shawaaqil ah ee khushuucda iyo salaada dhaafinaya soo jeedkeeda inuu iska daayo oo haddii ilmaha yari uu yahay mid ama qalqaalaya ama qaylinaya ama xanuunsanaya dee inuu muxaadaradii keento maaha ama masjidkii ay keento si aan loo karaahiyeysanin aruksatu lilimaami fi tadwiil waa imaamkii waxaa loo ogolaaday inuu dheereeyo عن عبد الله بن عمر قال وحر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالتخفيف فضضين بفريدك إلا فضضي الصلاة ويأمنا بالصافات سورة الصافات ما إيمان قلنا قلنا قلنا سورة الصافات إرر كذا وتكرميس السورة ذها هذا إرر بكمتين مرك الله يبقوا نحي مرك وحال ذها قال كود ورسول صلى الله عليه وسلم ama salaadaha waktiga qaboonada cishaa'iga subaxa wakhtiyada qaboonada marka aan dhib jirin wuu ku tukinayay dadka maqribkao kale waa duur ku tukinayay marka axwaasha dee waa kii aynu soo marayn axwaasha u tixgelinayay marka cishaa'iga dadku hore u yimaadaan wuu iska qadimayay markay yaraha dib dhacaan wuu la sugayay markaa ummadda meesha ku urursan ama isu timi ku xisaabtan bay leeyihin ما يجوز للإمام من العمل في الصلاة إمامكي وحي أبنان أي عمله أما دقدقاق صلاة دحليلة دقدقاق انتين ليك بابورية صلاة صدح حركة أو متوالية صدح دقدقاق ويسكح يسمى ملايين تقاركو دي دعوة سيدا مذهب الشوافع وكلا لكن انت عين يكبر انكر دقدقاق هي حديث كان لقى فهميه عن أبي قتاد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس معنا الكيسيبة ودتك تكينية وهو حامل أمامة بنت أبي العاص على عاتقه إن أنت لإلهة أمامة بنت أبي العاص أبي العاص إن أنت ساعد النبي قال ووها إن أنت سزين رأيش أيو اسكغتتا عاتق ودكت دكت كستا macnaheeduna markaa waxa weeyaan inuu tusinaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam carruurta inuu naxariisanayo iyo camalkan badan inaanu waxba u dhimaynin salaada camalkan dhaqdhaqaaqa dee maaha kayru caadi laakiin waa wax iska caadiya weeye oo aan mushkilad badan lahayn iyadana taariikhdeeda iyo tarjamadeeda horeynu usoo tilmaanay inantaa yar markii dambe cali bn abi aalib baa guursaday oo faadima ay ku dardaarantay zubayr ibnu cawaam laftiisa wasfi ka ahaa ama aabaheed u dardaarmay sida uu ku dardaarmay nowfal baa uga dambeeyey oo qaraabada caleyhaa saasay markaa waxba kamay tegin baa laydhaa ama nin yaxya laydhaa bay nowfal u dhashay faidaa rakaca wadacaha markuu rukuucuu digaya waidaa rafaca min sujuudihi acadaha kolka uu sujuudiisa ka ka toosana halkii degtu iska saaraya iyaduna halkeedaasi iska haysanaysa soomaaliyad yaroo qalqaaliyo kolba dhan u boodaysa maaha waalidkaaba dhakada ka rifi lahaydbe mid inagaya ciyaalkeenu waa qalqaali marka dabadaha iyo ay tagaan gaaladu waxay u maleeyaan inay waalan yihin ama ay xanuunsanayaan markay istaagi waayaano wax kala la waayo mid bay dabagal ku sameeyeen markaasay idhaahdeen mid sideed ciyaala haysata oo ninkii ay ka eriyeen guri ku xidheen bay idhaahdeen waar ciyaalkii waa dayacday markaa waanu kaa qaadaynaa intaanay ka qaadin bay dhahan berberinta xafiiska nawkeen tii sooshalkiiya waxaan qaabilsanay dabagalka faamiliyada markii ay sideeddiiba markaa way kusoo xaadirinta markaa qaar geed bay fuuleen qaar kuraasdi xafiiskay fuuleen qaar iyadiibay alaabtii ka boobeen habartii meesha fadhiday markaa waxay tii waad mahadsanta iga celiyo kii geedka fuulay baa dawladda hoose wiish loo weydiiyey ka soo dejiya layidhi wuu ka soo dhacaya qofbaa khatar ku jira khalaas ama mujaahidad bay tirdan khayr allaha ku siiyey iska iska celibays iska celi ahay waad mahadsanti markaa waad arkaysaa carabta ciyaalka iska soo qaadeen halkaa safka hortiisa fadhiisin wuu fadhi ee afarta ragcadooda inta lagu jiro dhanna u kicimaa inuu xidhan yaad moodaysa marka waa nooc kolley waa jiraan heriditiguna wuu jiraa ama jiniska waxaa la idhaahdo sidoo kale haddana tarbiyaduna way jirtaa mubaadaratu limaam imaamkoo laga horeeya inkaarintee leeg bay leedahay can abi hurayrata qaala qaala muxamed sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed waxau yihi alaa yakhshaa miyaanu ka cabsanaynin alladii qofka yarfacu kor yeelaya ra'sahu madaxiisa qabla alimaam imaamku intaanu rukuucda kasoo toosin ama sujuudda kasoo toosin qofka isagu horay kasoo horraysiinaya madaxiisa miyaanu ka baqaynin an yuxawil allahu ra'sa inuu ilaahay madaxiisii u wareejiyo ka dhigo ra'sa ximaar dameer madaxii inuu ilaahay suuraddiisa bedelo miyaanu ka baqanayn ha ka baqdo imaamkayuu ka horayn markaa khatar bay leedahay dembi weeye inuu qofkii imaamkii ka horeeyo oo rukuucdii iyo sujuuddii iyo ama rafcintii iyo uu kala horeeyo khatartaasu ku jiraaba ha ka baqda weeye ilaa aimada qaarkoodba ay ku tegeen mar hadduu nebigu sidan u sheegay calayhi salaatu wasalaam dee inay burin karayso salaadii daahiriyada qaarkood baa ku tegay inay burinayso salaada markaa waxaa habboon inamaa jucila alimaamu liyutama bihi ayaa la yidhi sida xadiidkaas soo socdaba aynu ku arkayna in laga dambeeyo can ilbaraa ibni caazib isagii aabihiiba waa asxaabi wa kaana hayra kaduub ninaan beenaalo ahayna uu ahaa buu leeyay oo ninka xadiidka si ka warinaya ayaa wuxuu ninkaa been u arki maayo been sheegi maayo asxaabi annahum kaanuu waxay ahaayeen idaa sallow maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam asxaabtu markay nebiga la tukadaan farafaca ra'sahu min alrukuuc madaxiisa uu rukuucda kor uga soo qaado nebigu qaamuu way istaagi jireen qiyaaman istaag xataa yarow yarawhu ilaa ay nebiga arkaan saajidan isagoo sujuudsan uma sajadu markaasay sujuudayeen asxaabtu kolkay nebiga la tukadaan ee la taagan yahay ee rukuucda laga soo toosee salajooga rukuucda ka dambeeyay ku hadhayaan qaamuu qiyaaman waa salajooggii rukuucda ka dambeeyay bay taagnaanayaan xataa yarawhu saajidan jeer ay arkaan isaga oo fooda dhulka dhigay markaasay soo foorarsanayaan halkan innagu aynu la soconno ee aynu u yaraan la soconno ama ka horeynaba asxaabtu markuu allahu akbar yidhaahduu fooda dhigunbay iyaguna sarajooga ka soo degi jireen arrintaas markaa waxay tusinaysaa sida ay uga dambayn jireen can xiaan can xitaana bni cabdillaah alraqaashi buu ahaa reer basruu ahaa nin fiqaabuu ahaa oo taabiciya qaliil alxadiid xadiidkiisu ma badnayn ilaa shan shan xadiid meelahaasu kitaabkan ku leeyahay laakinahu kaana muqria qaari buu ahaa cilm alqiraatka ragga ku fiican buu ahaa ardaydii abu muuse ka agdhoweyd abi muusa alashcari buu ahaa qaala wuxuu ihi sallaa bina abu muusa asxaabigii abu muusa na tukiyey falamaa kaana markuu abu muusa noqday fi lqacda fadhiga dambe qacada yaqcudu qacda fadhiga dambe ataxiyaadka dambe markuu galay ee uu fadhiistay dakhala rajulun min alqowm nin qoladii tukanaysa abaa masaajidka soo galay fa qaala wuxu uhi uqirat isalaatu bilbiri wazakaa salaadii iyo sakadii samafal baa lagu xidhiidhiyey imisa meelood baa la xidhiidhiyey maasha alla u mirqaansan yahi waa nin jilbaysan markaasaa wuxuu ihi salaadii iyo iyo sekadii waa la xidhiidhiyey falamaa sallama abuu muusa markii uu salaadii ka baxu salaamo naqsaday baa aqbala cala alqowm qoladii tukanaysay buu kusoo jeedsaday fa qaala wuxuu ihi ayukum kiinee buu ahaa alqaa'ilu haadihi alkalima kelmadan aan maqlayay kumaa ku dhawaaqay fa arama alqawmu qoladii way aamuseen arama bimacnaa sakatu walam yujiibuu lah way aamuseen oo umay jawaabin qaala wuxuu ihi yaa xitaaru lacallaka qultaha waar xitaanow ma adigaa yidhi qaala wuxuu ihi laa maan odhan waqad khashiitu waxaabaan ka cabsadayba an tabkacanii biha inaad dee iguba huruufto oo aada igu igu hanjabto faqaala marka abi muuse wuxu uhi ina rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama kaana yucallimunaa wuxuu ahaa midna bara salaatanaa wa sunnatana salaada iyadiyo sunnaha iyaguna barayay sunnihii ummaddu ay raaci lahayd ee nebiga faqaala markaa nebigu wuxu uhi innamaa jucila alimaamu liyutama bihi imaamka waxaa loogu talagalay in lagu daydo faidaa kabara fakabiruu dadiiba markuu imaamku allahu akbar yidhaha idinkuna yidhaahda waidaa qaala markuu idhaahdo hayri lmaqduubi calayhim wala adaalliin faquluu aamiin idinkuna dhaha marka fa'dan baa waxay sheegaysaa ka dambayn waa tufiidu tartiiba maca tacqiib waa kala dambayn istaba socoda oon kala fogayn waxaa kaloo sheegaysaa marka aamiin la odhanayaa inay tahay wala daaliin marka ay dhammaato ila faquuluu baa layidhi yuujibkum allah ilaahayna uu idin aqbali faidaa rakaca farkacuu markuu rukuuco rukuuca waidaa rafaca markuu kasoo tooso faqaala uu yidhaahdo samica allahu liman xamida faquluu rabbanaa laka alxamd idinkuna dhaha yasmac illaahu lakum ilaahayna wuu idin dhagaysan waidaa sajada fasjuduu markuu sujuudo sujuuda waidaa rafaca farfacuu markuu rukuucda sujuudda kasoo tooso kasoo toosa fa ina alimaama yasjudu qablakum imaamku hortiin buu sujuudaya idinkuna sujuuda markaa wa yarfacu qablakum hortiinna wuu soo toosayaa qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama nebigu waxa uu yidhi fa tilka taasi bitilka taa kalay u dhigantaa fa tilka taa uu aad ka dambayseen bitilka taa uu idinkala horreeyaybay u dhigmaysaa oo masalan hadduu in yar kaa horreeyey adiguna aada ka dambaysay labadaasaa la isu dhigaya markuu iminka kaa sujuudda kaaga horreeyo subxaan allahi baa lagadhaa laga yaabaa inuu kaala horreeyo ama laba subxaanallah markuu kaa soo hortoosida adigiina waad ka dambaynaysaayo intii uu kaala horreeyey in la eg baad odhanaysaa marka fatilka bitilka fatilka bitilka tiisaasi waxay taadaasi waxay u dhigantaa tiisa habsankaagaasi hordhiciisu ayuu dhigmayaa marka macnaheedu waxa weeye waxba kuma dhaafin hadduu kaa yaro horreeyey oo dikrigu kaala horreeyey adna dee waad ka dambaysay labadaasaa la isu miisaamayaa wakhtiga qaadateen waa isku midu fatilka bitilka waa sidaa wey horraynta iyo dambaynta la isu jari xadiidkaasi markaa sidaasii buu adkeeyey wuxuu adkeeyey in kala dambayntu habaysnaato oo dadku ay soo jeedaan waxaan o dhan waxa keenayo sahlaya qofku inuu salaadiisa u soo jeedo hadduu maqano jooga yahay dabcan wax badan baa ka tegi karaya khuruuju rajul ninkii oo ka baxa min salaati alimaam imaamka salaadiisii iskaga goosta wa faraaquhu iyo isaga oo faaruqa min salaatihi salaadiisii fii naaxiya naaxiyad masjidka ka mid ah intuu ku tukado kaga baxa halkaa waa khuruuju rajuli min salaati limaam waa nin ka goostay imaamka salaadiisiibuu ka goostay wa faraaquhu min salaatii fi naaxiya salaadiisiina waxa uu ku tukaduu kaga baxay dhinac masaajidka ka mid ah taasi maxay noqonaysaa xukunkeedii ma ka ansaxaysaa salaadaasi taasi halkan lagu sheegaya waa ninkii mucaad binu jabal ka goostay can jaabirin qaala wuxu uhi jaa rajulu min alansaar nin ansaartii ka mida baa yimi waqad uqiimat isalaa salaadiina waa loo aqiimay fadakhala almasjida buu soo galay فصلى خلف معاذ معاذ بن جبل من جبيسنا هايو حافظه عباده بدن ايو كدبا تكلي فطول بهم مركاسو ديري سورة البقرة بو دودا وقفت فانصرف الرجل من كل شيء يا اسكغه غوستي واسكغه تغيرا فصلى في ناحية المسجد marka inuu sii hore ka baxay oo salaad cusub bilaabay ayay muuqataa فصلى منا في ناحية المسجد مساجد كدين عيسى دم وسكيته كذا ثم انطلق وابسكر يا رئيس خير كيسي وسكتك فلما قضى معاذ الصلاة معاذ مركو الصلاة دي كبحي قيل له وحل لقول ورب حدا التي إن فلانا ننكي هذا اللورنشري فعل كذا وكذا سلا إيه الساس السمية الصلاة وابقاقوس فقال معاذ باوحوري لئن أصبحت والله أتي واقوي بريوه لأذكرن ذلك أرنتا ونشيغي لرسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قال نشيغي فأتى معاذ النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن نبي قال يمي صباحي فذكر ذلك له واركبوا شيغوه بالحلي صلاتي بوغا قوستيبون إلا وان إلا ضليلي نبي قلنا وصاد فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه نبي قلنا نكي عيد بوغا فقال وحول ما حملك على الذي صنعت waxaad samaysay maxaa kugu kalifay asxaabigan ummadda inaanka uga dhigay maxaad uga goosatay faqaala wuxuu uhi yaa rasuula allah camiltu waxa aan ku shaqeeyey calaa naadixii awrkaygii min annahaari maalintii naadixu waa awrkan lagu waraabiyo beerta oo waxa uu qaadayaa biyihiio ama uu jiidayaa markaasaa takaariyadii beerta iyo qaybaheedii kala duunaa biyuu dhuraya wuu ku dhaaminaya awrku hogaaminaya wuu ka shubaya naadixu waa kaa waa nadaxa yandax naadixi nadxintu waa rushaynta iyo shushubidda awrkii biyaha shushubayey ayaan maalintii o dhan ku shaqaynayay fajiitu waan imi waqadu qiimati salaa iyadoo salaadii la aqiimay baan soo gaadhay fadakaltulmasjida baabaan soo galay fadakaltu macahu fi salaa salaadii baan asxaabigan la galay فدخلت معه مع معاذ معاذ بن لقلي في الصلاة وانكحبي فقرأ وحو أخري سورة كذا وكذا سورة دا إيا سورة دا سورة دا لا دير سورة البقرة إيا كوا كحي على الشيء فطول وديري ونقو ديري من ما أنتو بنتم كتشوغي تاقدها وأنا التنمبة أيو كديري فانصرفت ديوان حكيم وانسكي قبح فصليت في ناحية المسجد بان كنت كري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبدين إن يتسوى دعوية النبي أصحابي باب الدوشة كساري هو وحويلي أفتان يا معاذ أفتان يا معاذ أفتان يا معاذ ستح جرب كعري ما فتنا ولا في معاذ ما كلا إريات كلا تربية كلا إرية ميات هايبوش صادق الدكي كلا إرية كلا معاه فتنة وشيء يا وحويلي dee dadkii haddii jamicii iyo masjidkii iyo diintii laga eriyo waa fitno qofku haddii cibaadadii iyo ururkii islaamka iyo masjidkiiba laga eriyo waa la fitneeyey markaa dadka sidii masaajidka loogu soo dhoweyn lahayo diinta ayaa la doonayaa sidii looga eryi lahaa in layska ilaaliyo wey celintanu saddex jeer hadalka isweydii waa su-aal maca tacajub canaan baa ku jirta istifhaam tacajubi inkaari layaab iyo diid baa ku jirta iga jawaaba arrintu ma aha waar dadkaa fitnayn weeye kadaa marka xadiidka waxa aynu ka fahamnay markaynu soo koobno meelo badanna wuu inagu soo maree shan arrimoodoo ay ka mid yihiin qof sunno tukanaya in lagu daba tukan karo falal mucaad nebigu la soo tukaday ummaddiibuu tukinaya haddana qof sunno tukanaya waad ku xidhan karta sunnana qof falal tukanaya waad ku xidhan karta salaadiisii hore faral bay ahayd uu nabiga la tukaday ta dambena waa sunne waxaynu ka faa'idaysanaynaa dee sidan xadiidkuba baabkaba sheekhu u guntay in imaamku ummadiisa aanu ka dhacsanayn madaxweynaha muslimiinta iyo hogaamiyaha ummad hogaaminaya ama ka tukinaya cid waliba cidda ay hogaaminayso waa inay ku dhex nooshay waaqiceeda waa inay kula nooshay waxaynu ka faa'iidaysanaynaa salaadu inay ku ansaxayso masjidka dhexdiisii iyadoo la tukanayo hadduu qof meel gaara ku tukado nebigu soo celi muu odhanay jamicii oo lagu tukanayo hadduu mid halkaa iskaga tukado way ka ansaxaysa ama ka hor ama kadib uu maruu tukado khaarij aljamaaca waxaynu ka faa'iidaysanaynaa in arrimaha aan lagu degdeginin dadka wax hogaamiya ama wax xukuma ama madaxdu labada dhinacba ay dhegaystaan mucaad intuu dhegaysta kuma daldalin laakiin kii kale u yeedhay oo labadiiba u waraystay oo ninkii soo horreeyaaba qaladka lahaaba cadaalad darraday ka mid tahay in aada la jibbooto ka kuu soo horreeya oo halkii lagu canaantay laga raacay nebi daawuud calayhi salaam laqad dalamaka ayuu go-aankii ka dhigay dadka caatifadooduna taasay u badanta garsooraha caadilkale khibradale mooyaane dadka kale had iyo jeer ka u horeeya unbay la dhacaan wixiisa waxaa laga faa'iidaysanayaa ataysiiru la tacsiir ummadda in loo fududeeyo aan lagu adkaynin waa siyaasad caamahoo islaamku leeya ila waa diinul yusr alitimaamu bilimaami yusallii qaacida alitimaam in lagu daydo bilimaam baa lagu daya yusallii tukanaya qaacida fadhi imaamkii oo fadhiya waa lagu dayanaya waa lala tukanaya can anas ibni malikin ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam rakiba farasan faras buu fuulay fa surica canhu waa laga rido uu ka dhacay fajuxisha waxaa la dhaawacay shiquhu layman dhinaciisa midig buu dhaawac soo gaadhay fasallaa wuxuu tukaday salaatan min asalawaat salaad talaadaha ka mida wahuwa qaacid isagoo fadhiya fasallaynaa waraa'ahu qucuudan annaguna dhammaantayana waanu wada fadhiisanay falamaa insarafa markuu ka baxay qaala wuxuu yidhi inamaa jucila alimaamu liyutama bihi imaamka waxaa loogu talagalay in lagu daydo faidaa sallaa qaa'iman markuu sarajoog ku tukado fasalluu qiyaama waidaa rakaca farkacuu waidaa qaala samica allahu liman xamida faquluu rabbana laka alxamdu waidaa sallaa jaalisan fasalluu juluusan ajmacuuna marka xadiidkaasi wuxuu sheegay imaamku haddii uu fadhiyo dabcan dee waa markuu cudurdaar leeyahay lamar kale looma ogole in dadkii kale ay fadhiisanayaan waynu se arki doonaa xadiidka soo socdaoo sheegaya taa in la nasakhay oo aanay waajib ku ahayn dadka inay fadhiistaan bukaankii ugu dambeeyey nebigu saasuu ahaa calayhi salaatu wasalaam isagoo bukuu tukiya wakhtiyadii ugu dambeeyey xanuunkii uu ku dhintay isaguna wuu fadhiya ummadduna way taagnay marka waa lagu xidhan karaa imaamkii oo fadhiya iyadoo la taagan yahay culimaduna sidaasay u badan yihiin axmed ibnu xambal oo isagu yar kala qaadqaado xaaladaha qaarkood yidhaahda waa lagu xidhanayaa isaga oo fadhiya waana lala fadhiisanaya mooyaane can caaishata qaalat waxay tidhi lamaa taqula rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam markuu nebigu cuslaaday jaaa bilaalun baa yimi yu'dinuhu bisalaa isagoo salaada nebiga ogeysiinaya faqaala markaa nebigu wuxu uhi muruu abaabakrin falyusalli binnaas xadiidku in badan buu inagu soo noolooday abubakar faloo dadka ha tukiyo qaalat waxay tihi qultu yaa rasuula allah waxaan idhi rasuulki ilaahayow ina abaa bakrin rajulun afiif waa nin murugaysan qiiraysan oo jibbaysan wa inahu mataa yaquumu markuu istaagan fii maqaamik meeshaada laa yusmicu annaas dadka hadalka maqashiin kari maayo siduu u quufquufleeyey ee u tukanay ee macnaha u khushuucsanyo u ilmaynayo falow amarta cumara haddaad fari lahayd cumar baa wanaagsanaan lahayd ood isaga ku bedeli lahay faqaala markaa nebigu wuxuu ihi muruu abaabakrin falyusalli binnaas waxaan ku leeyahay abubakar amra oo ummadda ha tukiyo kamay hadhine faqultu lixabsata xabsaan ku idhi bay tidhi quulii lahu waxaad nebiga ku tidhaahdaa cumar ha tukiyo faqaalat lahu xabsina markaasay fariintii caaisho ka qaadayoo waxay tidhi iyada laftigeedii bay la heshay markaasay tiri iyaduna dee cumar ha tukiya waxay u qaadatay dee inuu aabbaheed malaa darajaba ay saarayso fa qaala markaa nebigu wuxuu ihi xabsi may fahmin markaa caaisho nebigaa fahmay caaisha waxay ujeedo fa qaala wuxuu nebigu ina kunna idinku la antunna dumarow sawaaxibu yuusufa yuusuf saaxiibadii baati macnaha kuwii dhacdadu yuusuf axmarka waa kuwa had iyo jeer mukurka isticmaala waxna u jeeda wax kalena muujiya marka iminka kaa daacad maaha abubakar dadka yuu tukini wuu ilmeeyaae wax waase lagu weheliyaa markaa halkaasuu ku hakiyay oo markaas dee dumarka la saaxiib ahaa yuusuf macnaha saaxiib waxaa la yidhahda qofka dhacda idin dhex martaaba waa saaxiib marka zaliifa bay ahayd dumar bay u yeedhay iyada oo wax u jeeda waxay u diyaarisay casuumad inay casuumaysaaba isaga dhigtay waxaanay doonaysa yuusuf inay arkaan shabakada inay soo gelisaa ayuunbay doonaysa tiina way galeen waxa ay ku tiri ninkii boqorka ahaa maa jazaau man araada biahlika suu-a maanta talow abaalkiisu muxuu noqonayaa ninka xaaskaaga xumaan la doonay marka daahirkii waxbay sheegtay laakiin sida baatinkii waxay ahayd inay iyadu xumaanta doontay marka qofkiiyo waxu jeeda macnaha yukhbii yudhir khilaafa maa yukhbii wuxuu qofkani muujinayaa wuxuu qabsanaya waxaan ahayn dumarka taasaa ku badan weeye mukur iyo kaarto hoose ayay iska yaqaanaano waxa ay muujinayaan waxaan ahayn ayay isticmaalayaan inaga daabuli taasi waa sii saliikhe muruu abaabakrin falyusalli binnaas iyaduna waaba sheegtay waxaan doonaya bay tiri isha iyo eedda in aaba ka duwo oo beriga dambe aanay odhanin nebigoo nool buu kaasi tukiyo una tafaafulay oo aanay halkaa aan ku nicin إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت وحي فأمروا أبا بكر أبو بكر بالأمر أي أمر كسيين فلما دخلت الصلاة مركي الصلاة قال أبو بكر وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خطة لا بيقول نفسي سيوح كثر يا فضيل وجد رسول الله من نفسه خطة xanuunun buu la kici waayey xoogaa yaro fudayd u dareemay inuu yar ruqaansan karayo maba ruqaansan karaya xumadii unbaa ka yaraatay qaalat waxay tihi faqaama wuu istaagay yuhaadaa iyadoo la wandaafinaya bayna rajulayni laba nin warijlaahu labadiisa adina takhutaani fi lard dhulkay jiidmaysaa macnaa isma taagi kara xataa falamaa dakhala lmasjida markuu soo galay samica abubakrin xisa abubakar baa dareenkiisii maqlay sanqadhii waanayn horena way usoo marnay in la baraarujiyey fadahaba wuxuu bilaabay liyata'ahara inuu yaro dib maro oo nebiga u baneeyo halka imaamnimada fa awmaa ilayhi rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu u ishaaray an qum kamaa anta iska joog sidaa tahay ummadda tuki qaalat waxay tihi famaa fa jaaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nebigu wuu yimi xataa qaama ilaa u istaagay can yasaari abibakrin jaalisa abubakar bidixdiisa ayuu markaa yimi isagoo fadhiya فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا أبو بكر النبي ضدك تكيني سواء فرديا وأبو بكر قائما أبو بكرنا وتكني سواء تاجل يقتدي أبو بكر برسول الله أبو بكر رسولك أي كديريا والناس يقتدون ضدك وحي كديريا الصلاة أبي بكر أبو بكر صلاة كعلمنا قاركود وحي بين عيد وحي تكينيسا والله بكران كرا ولوسي إمامي هاي oo kanaa u daliila ligaa kalena waxay leeyiin ma abubakar sida riwaayooyinka qaarkood tilmaameen mubaliq buu ahaa oo nebiga ayuu ku xidhnaa waxaana tusinayaba dhinacu iska taagay oo imaam iyo ma'muum keligii marka ay isu yimaadaan dee dhinaca midig baa had iyo jeer u istaagaa ma'muumku markaa nebiguna bidixduu fadhiya abubakarna midigta isaguna mubaliq buu ahaa oo dadka ayuu codka maqashiinayay sidii riwaayooyinka qaarkood aynu kusoo marnay marka tafsiirka xadiidka iyo riwaayoonka kala duwan iyagoo culimadu ka faa'iidaysanaya ayaa qolaba si u dhigtay xadiidkuna dee waxa uu tilmaamayaa ummaddu inay ku daba tukanaysay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyagoo taagan isaguna uu fadhiyo waana tii ugu dambaysay can cubaydillaahi bni cabdillaahi bni cusbata bni mascuud qaala dakhaltu calaa caaisha caaishaan u galay buuri faqultu waxaan idhi alaa tuxadisiinii can maradi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam oo xanuunkii nebiga miyaanad iga sheekaynay siduu nabi maxamed u bukooday wixii soo maray adduunyada qaalat waxay tihi waan kaaga warrami way u bilowan lamaa taqula rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam markuu nabigu cuslaaday faqaala wuxuu yihi asalla nnaasu dadkii ma tukadeen faqaala markaasuu yidhi markuu cuslaaday buu yidhi asalla nnaasu dadkii miyay tukadeen faqulnaa waxaanu laa may tukan wahum yantadiruunaka yaa rasuula allah rasuulka ilaahay weli way ku sugayaan faqaala wuxuu ihi dacuu lii maaan fi lmikdab bal ha dabiye iigu shuba tashtiga mikdab waa tashtiga weyn ee dharka lagu maydho markaa wuxuu doonayaa inuu yaro dhex fadhiisto ama dhinac fadhiisto lagu maydho fafacalnaa waanu samaynay faktasala wuu maydhay uma dahaba wuxuu bilaabay liyanuu'a si uu hinqado bal wuxuu isku dayay inuu hinqado fa ugmiya calayhi waa la miyir doorsoomay macnaha waa wuu sooxay macnaa wuu miyirkiisiibaa isbedelay uma afaaqa wuu soo miirsaday faqaama wuxuu hi asalla annaas dadkii miyay tukadeen qulnaa laa hum yantadiruunaka yaa rasuula allah weli waa lagu sugaya faqaala wuxuu hi dacuu lii maan fi lmikdab bal biyo igu shuba tashtiga aan maydho fafacalnaa fakhtasala uma dahaba liyanuu'a fa ugmiya calayhi uma qaala fi thaalitati markii saddexaadu dirgan waayey ayaa wuxuu hi mila qawlihi kiisii horeo kale dadkii miyay tukadeen maya way ku sugayaan qaalat waxay tidhi wannaasu dadkiina cukuufun fi lmasjid masaajidka dhexdiisay fadhiyaan yantadiruuna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nabigay sugayaan lisalaati alcishaai bay u sugayaan si uu tukiyo fa arsala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam abubakar ilaa abi bakrin buu ciid u diray an salli binnaas ay salli binnaas waa antii aydii tafsiiriya antii tafsiirada ahay dadka tuki فجاء الرسول كيل صادر إباين النبي صادر فقال وحر إن, إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس رسولك وحر كفر يا أبو بكر إن أدتك تكسه وكان أبو بكر رجلا رقيقا من حريص بدن الدبع سنبوها يجيب بدن فقال وحر أبو بكر يا عمر صلي بالناس عمر بلادك أدتك تكي فقال عمر بايد أنت أحق بذلك أديك آيات إيقا قهبون فصلى بهم أمتي وحتكي أبو بكر تلك الأيام مالمها النبي إلدراء ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم انت أكد النبي وجد من نفسه خفة نفتي سيب حواغا فضيلة كدر يا من فجاء وايم يهادى بين رجلين لبن با دحدو ذا لو اندافنا يا قربها هي أحدهما العباس بدواء عباس بن عبد المطلب وأريركيا لصلاة الظهر بي مركا أوكي أنا نبي صلاة الظهر فلما رآه أبو بكر مركي وأركي نبي يقول سوتشيدي آه ذهب ليتأخر وحو دقاقي إنه دبعه فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحو يشاري الله يتأخر إن أنه دبع وأمرهما وأنا أمر باوسي لبدي سيدي أمر بوسي وحو لي فريسية فأجلساه, فأجلساه إلى جنبي دين عيسى أي فريسية فجعل وحو بلاده أبو بكر يصلي بالناس أبو بكر ددك تكينيا والناس يصلون بصلاة أبي بكر بيك حرين فجعل أبو بكر يصلي قائما والناس يصلون بصلاة أبي بكر أبو بكر وتاغيه وأنا تكنيا ددك نيسيك كحرين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا نبي قنو فضيا فدخلت على ابن عباس ما بري ذنبه وقال يقول إنك حديثك عائشة كورينيا فقلت وحن كوري alaa acridu calayka ibna cabaasow miyaanan kuu bandhigayn oonan kaaga sheekaynaynin maa xadaatnii caaisha caaisha wixii ay ii sheekaysay ay ii sheegto can maradi rasuulilaahi sala allahu calayh wasalam nabiga bukaankiisiya qaala wuxuu uhi nacam bal iga waran faxadadtu ninkii baan uga sheekeeyey warkanay caaisha iga sheegtay bukaankii nebiga famaa ankara minhu shay-an waxba kamuu diidin ummad caqli wanaagsan oo xifdi wanaagsan bay ahaayeen wuxuu u shaabadeeyu la ogolaaday caaisha sidaa ay u sheegtay warku ahaa hayra annahu qaala laakiin ibnu cabbaas waxa uu yidhi hayra oo bimacnaa laakina weye laakinahu qaala ibnu cabbaas wuxuu yidhi asamat laka miyay kuu magacowday alrajula ninka alladii kaana maca alcabbaas ninka cabbaas wehelinayey ee garabka kale nebiga hayay miyay kuu sheegtay qultu laa iimay sheegin baan ku idhi qaala wuxuu ihi huwa caliyun karama allahu wajha waa caliy bnu abi aalib wejigiisa allaha karaameeyo maa laga yaabaa inaanu odhanin ibnu cabaas maqaalada karama allahu laakiin qolyaha ka dambe ay yidhahdaan marka xadiidka waxaynu ka faa'idaysanaynaa hadduu qofku suuxo in uu ka buri karo maydhigiisii iyo weysadii labadaba waana sababta keenaysa inuu nebigu weysaysto waana waxyaabaha buriya kooma inuu galo qofku weysada iyo ka buriya wey cibaadada in aadaynu ugu dadaalna ayaynu ka faa'idaysanaynaa xadiidka ilaahayna wuxu uhi wacbud rabbaka xataa ya'tiyaka alyaqiin isagoo sakaraadoo la jiidayuu nebigu jamaca imanaya waana taa aada arkayso waxaynu ka faa'idaysanaynaa asxaabtu siday isugu sabrayeen muddo dheer buu nebigu intaasoo jeer buu kolba kooma gelaya waa la fadhiyaa un waa la sugayaa un inuu soo kaco ilaa salaadiisu barako dheeraaday wadataa qofka had iyo jeer imaamka ah in istikhlaaf baa laga maarmaana hadduu meel tegaya inuu cid sameeyo oo ummadda imaamnimada aan lagu dhex tuurino masaajidadan kolba qof gelayaa wareer baa ka imanaya oohinta uu qofku salaada dhexdeeda ooyo codbaha ka soo baxee salaada inaanay burinayn baynu ka qaadan doonaa dhaqankii abubakar buu ahaa hinfaadhigaas tawaaduca abubakar baynu arkaynaa iyo dhaqankii asxaabta inuu ahaa iyadoo lasoo amray oo layidhi dadka tuki ayuu leeyahy cumar oo madiina tukiin ikraamka asxaabta ayaynu arkaynaa isaguna wuxuu arkayaa cumar inuu abubakar kaga habboon yahay markaasuu kusoo celiyey isaguna iyadoo lagaba yaaba inaanu ogeyn inuu nabigu soo amray calayhi salaatu wasalaam aliinaau yaquumu maqaama alkalaam ishaarada waxaa la yidhaahdaa halka hadalka way geli kartaa ishaarunbuu siiyey nabigu abubakar isagoo qaatay waxaynu ka arkaynaa makaanu lma'muumi min alimaam imaamku alka uu ma'muumku imaamka iska taagayo inay dhinaca bidix tahay waxaynu arkaynaa in lagu daba tukan karo iyadoo la taagan yahay oo ma'muumiintu ay taagan yihiin imaamkii oo fadhiya ikhtilaafu niyati lma'muum ikhtilaafu niyati limaami walma'muum waa baabka ku xiga baabka koob iyo afartanaad wuxuu leeyahay ikhtilaafu niyati alimaam waalma'muum niyadii imaamkiiyo ma'muumkoo iskhilaaftay wax iska dhici karo o ansixi karo wey can jaabir bni cabdillaahi qaala wuxuu yihi kaana mucaadun yusallii maca nabiyi sala allahu calayhi wasalam riwaayadkuse isu fasirayaan mucaad baa dadkiisa tukin jirun baynu soo marayn riwaayadanna waxay kuu sheegtay inuu mucaad nebi maxamed la soo tukanayo salaadii cishaa'iga masala uma yarjicu ilaa qawmihi qoladiisiibuu ku noqonaya xaafadoodii jooga iyo umuhum imaam buu noqonaya markaa nebiguu la tukaday faralkii iyagiina wuu tukinayaa isagoo sunno tukanaya fa akhara daata laylatin asalaa habeen habeenada ka mid a ayuu salaadii dib dhigay wa sallaa maca nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebigiibuu la tukaday sababtuu u dibdhigayna waxay ahayd nebigaa dibdhigay salaada markaasuu nebigii la soo tukaday dabcan tii uu dadka tukinaya way dib dhacday وصلى مع النبي ثم رجع إلى قومه يؤمهم فقرأ سورة البقرة كل كيورا سورة كذا وكذا وكذا ما هي سورة دي قرآن كون ديريد بضونت ولا بتشي ديرادة فلما سمع رجل من القوم من قلب كمدي مركي ومقلي بقرين يتيت الآخرية تأخر مركا صفر ضوي بحير هير هبلو كصباح ومبانو ورنيني وفر ضوي واي fasallaa markaasuu tukaday ninkaas uma kharaja wuu baxay intuu gaar isaga tukaday iska dhaqaaji iclaamkii iyo warbaahintiibaa lagu lagu jiheeyo faqaalu waxay dhaha naafaqta yaa fulaan munaafiq baa teebelow shaabadu waa shaabad khatar oo xun faqaala wuxu wallahi maa naafaqtu wallahi inaanan munaafiq ahayn wala aatiyanna waanu tegi doonaa annabiya sala allahu calayhi wasalam fa ukhbiru intan mar haddii hadalkuba halkaa marayo oo la yidhi munaafiq baa tahay intaa nabiga u tagaa baan u sheegayaaba faata nabiya sala allahu calayh wasalam nabigiibuu u tegey riwaayadii horena maxay inoo sheegtay inuu mucaad nabiga u tegey kadibna uu ninka nabigu war u diray waxaa la isku waafajinayaa isagoo doonaya inuu utaguu mucaad uga sii horreeyeyba markaasay fariintii nabigu u timi faqaala yaa rasuula allah ina mucaadan yusallii macak horta aduu kula tukanaya uma yaatiina fayaumunaa intuu noo yimaadaa buu imaam noo noqonaya marka waxaa ka horaysa dee uu horta soo habsaamaya wa inaka akharta salaata albaarix waxbaba ma qarininba ninki nebiga laftiisiibuu tiisii u sheegay oo dee xalay dadkii waa habsaamisay buui goor dambe aad tukatay dhibna ma laha hadduu qofku tiisa sheegtay isagoon xumaan ku daray fasallaa macaka wuu kula tukaday uma rajaca wuu soo noqdo faamanaa annagii buu imaam noo noqday fastaftaxa bisuurati lbaqara sura baqar bilaabay falamaa samictu dalika waa nin garanaya qur-aanku kala yaqaana nin kale wuxuu moodi lahaa suurad gaabane falamaa samictu dalika bu mar alla markaan baqara maqlay taakhartu ayaan iska dhaqaajiyey bu fasalaytu gaar baan u tukaday sababtuna waxay tahy wainamaa naxnu asxaabu nawaadix asxaabu nawaadix waxaanay dad xoolo ku waraabiya beeraha oo harqoodka iyo awrka iyo diida iyo waxaasaan wadnaayo nawaadix beeraha dad wax qotaanu nahayo dee ku waraabiya xoolaha nacmalu biaydiina gacmahana waa ku shaqaynaa dee nin beeralayna waa tacabsayn faqaala lahu nabiyu sala allahu alayhi wasalam ninkii nabigu wuxuu ku yidhi ama faqaala lahu nabiy nabigu ninkii la ashkateynayo mucaada wuxuu ku yidhi yaa mucaad afataanun anta iqra bisuurati kada wa suurati kada suurat heblaaye suurat heblaaye waynu soo marnay suuradaha gaagaaban jisca ma dhexe ma kuwa dhaadheerna ahayn kuwa gaabanna ahayn dhexe suuradaha ahri bu maxaa ku dhibay ummadaha kaleedi xadiidka meel buu soo daliishaday imikana wuxuu soo daliishaday dee mucaad salaad sunaa buu niyoonaya iyaguna salaad faraday niyoonaya marka way dhacaysaa mararka qaarkood in dadku imaamkii iyo ma'muumka ay kala niyo yihiin mushkilad male taas عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف صلاة عبصدة أي نبي تكري فصلى وحتكي بالذين خلفه كوي سجى كدن بي مركي هر الله حدي ركعتين لبو تكي وبالذين جاءوا كوي كذالي من ركعتين لبو تكي فكانت للنبي أربعة صلاة النبي أفر بيوهاي ولهؤلاء ركعتين ركعتين أصحابي سنة لبا لبا محيكو كلا دوين isaga niyadiisu waa afar iyagana niyadoodu waa laba marka saas weeye waa sallow maal si ay odhan jireen maala imaam haddii u yimaado qofku imaamkiiyo jumcadii tukanaya oo aanu ku soo gaadhin ragcad dee jumcu niyoonaya imaamkiina uu iskaga xidhanaya ataxiyaadkii dambe iyado jumcadii lagu jiraa buu yimi jumcu niyoonaya markaasuu xidhanaya kadibna afartii ragcadood duhur ku dhammaystiraya marka nawow maa laasallo wey waxaanay tukanin ayuu niyooday qofkii wasallow maa laa nawow waxaanu tukaday waxaanu niyoon fadlu ljamaaca jamaaca fadligiisii can ibni cumara ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam waa aadaabta salaada waxaa ka mida marka dadka la tukanaya sidaa loo ilaaliyo ummadda aadaabta salaada waxaa ka mida siiba raggu inay jamaca ku tukadaan waa howlwadeenkii ummadda diin iyo duunyo iyo dadnimaba waa ka dhaxeeya marka inay iska warhayaanoo ururkoodu noqdo goobtaa qaaliga iyo baytullah oo ilaahay shan jeer gurigiisa ay yimaadaan iyagoo ilaahay ishortaagaya cimri dhararka iyo camalka barakadalena waxaa laga qaataa salaada jamaca lagu tukanayo ila qofkii bil wax ku dhow buu ka horeeyaa kii kale gurigiisa ku tukanayo عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي محمد وحولي صلاة الجماعة صلاة الجماعة لابد كنيا تفضل وحي كديران لها على صلاة الفد صلاة كريدة بسبع وعشرين درجة تضبي الله تندرج تضبي الله باتن اي كوريس ولما كديران لها ما هين لمت كسيادة مركا iyadu waa mid sideed iyo labaatanaad bay dhacaysa qof kan tukade kelida u tukaday kani toddobiyo labaatan kama horeeyo ee mar haddii ay toddobiyo labaatan dheeraad leedahay isagu toddobiyo labaatan buuxuu ka horeeya ee lix iyo labaatan kama horeeyo oo mid laga jari maayo tafdulu way dheerta wey haddii iyada lagu darana sideed iyo labaatan bay ku noqon lahay bil saddex cishana buu ka horeeya qofka hadday bisha sagaal iyo labaatan tahayna deemusu ka sii horeeya qofkii gaarka u tukaday khalaas bil laba cishada waa cajaa'ib wey was asbaabta markaad intaa qofka toban sannadood ugu dhufato laba qofoo xaafadooda joogo midna gurigu musiga tukadaa iyo bakhaarka midna masaajidkunbu tagaa dee intaasuma lagu dhufanaya sannadaha maalmood sannadood khalaas عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم midkiin salaadiisa waxay ka dheeraadeeda waxdahu keligii uu tukado khamsan wa cishriina juz-a shan iyo labaatan darajo marka taasina kaasina kaasu sheegay xadiidkaas shan iyo labaatan عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحى النبي يقول صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفد خمسا وعشرين درجة وعي كتب عيان علماء وحى أي كحرا تايميشا وكتب كده iyo qofkan xaaladiisa hadduu meel wanaagsan ku tukado salaada jamciisu ay fiicantahy ama isagoo aada u soo jeedo labada darajo waa lagu darayaa haddii uu wax ka yar daciif tahay meesha uu ku tukanayay xaaladiisu yaro liidatana shan iyo labaatan waliyo kale waxa ay leeyihiin alcadad alqaliil taxta alcadad alkatiir tirada yari tirada weyn unbay hoos timaadaa tanaafina ma jiro isma anfiyayaan hadday tani shan iyo labaatan sheegtay ta kalena labuunbay ku dartay waa ziyaado waa la aqbalay markaa dee axkaamta jamcu uu leeyahay iyo madaahibta iyo aqwaashana waynu soo tilmaanay qolo yidhi waa waajib cayniya walaa tasixu salaatu biduuniha hadduu qofku jamac helayo masaajidku ku dhow yahay waana farad waana fardulcayn salaaduna la-aanteed jamaca maba ansaxayso oo banaanka dadku dukato mabay ka anseen qolada kusoo xigtaa waxay ahaayeen siday u badan yihiin culimadu salaada waa waajib cayniyo adiga lagu leeyahay inaad la tukatana fadligan aad ku helaysaa laakiin hadduu qofku banaanka ku tukado uu gafay wayse ka ansaxaysaa oo inaga soo arkayna asxaabigan goonida u tukadeen uu nabigu odhan ku celi gaar buu tukaday intuu mucaad kaga goostay orad adoo salaadiina ku celi lama odhan markuu mucaad canaantay haddaanay ka ansixin wuxuu odhan laha oradoo gaar gaar dad u tukadee kusoo celi salaada nimankan munaafiqiinta iyo kuwan la canaananaya xagga dambena ku celiya lama odhanin qolada kale waxay leeyihin waa fardu kifaaya haddii qaybi jamcii oogto inta kale way ka dhacaysa qolada kale waxay leeyihin waa sunna mu'akad sunno aada u adag weeye taa inay farad tahay salaaduna laga ay la-aanteed ansixi karto unbaa qofkuna ku dambaabaya hadduu ka tago marka miisada iyo fadliga jamca iyo xukunkiisu caynka aljamaacatu idaa kaanuu halaaa jamca iyo markay saddex yihiin maxay yeelayaan macnaha jamac waxa u yar laba laakiin markay saddex noqdaan siday u tukanayaan habkee can abi saciidin qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigu waxau ihi idaa kaanuu alaaatan marka ay dadka tukanayaan saddex yihiin falyaumahum axaduhum midkood imaam ha u noqdo wa axaquhum bilimaamati aqra'uhum ka ugu mudan imaamnimadana waa ka ugu qaarisana qur'aanka kariimka ugu yaqaana marka midna xagga hore u istaagaya labana xagga dambe aljamaacatu ida kaanuu alaaatan rajulun wa sabiyun wamra'a waa jamicii oo saddex ah laakiin aan iswaafaqsanayn kala koykoya nin weyn ku yar iyo oori gabadh say u tukanayaan can ibni cabaasin qaala sallaytu ilaa janbi nabiyi sala allahu alayhi wasalam nabiga dhinaciisaan istaagay wa caaishatu khalfanaa caaishana xagga iyaga dambe tusallii macanaa waynala tukanaysa wa ana ilaa janbi nabiy aniguna nabiga dhinaciisaan usallii macahu la tukanaya marka waa laba nin iyo gabadh gabadhu waa saf gooniya labada ninka labaadna saf kale ma gelaye isagu waxa uu dhinaca saaraya oo uu barbar gelaya imaamka sidii iyagoo keliya gabadhuna goonideeday noqonaysa aljamaacatu idaa kaanuu inayn jamiciioo laba ah oo qofkii saddexaad aanu jirin waa suwarta can ibni cabaasin qaala sallaytu maca rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam faqumtu can yasaari dhinaciisa birig baan istaagay dhinaciisa bidix faakhadanii wuxuu igu soo qabtay biyadihi lyusra gacantii bidix faaqaamanii can yamiini midigtuu joojiyey intuu gacantii bidix saa igu soo qabtay buu xaggaa u wareejiyo midigtiisu u joojiyey marka imaamku bidixduu xigayaa ma'muumka keli ahina wuxuu iska taagayaa dhinaca midig miyuu la sinaanayaa mise wuu ka dambaynaya waa isku waafaqsan inaanu ka horrayn karayn oo hadduu cidhibta iyo kala horeeyo cagta qoobka hadduu ka horeeyo waa ka buraysa laakiin wuu la sinaanayaa iyo cidhibtu kala dambaynayaabay madaahibtu u badan yihin can ubay bnu kacbin qaala sallaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama yowma maalin buu nabigu tukaday salaata subx faqaala markaasaa wuxuu ihi ashahida fulanu asalaata markii laga baxayn buu nabigu ummadii waraystu kusoo jeesto wuxuu ihi ashahida fulanu asalaa hebel miyuu jamaca yimi qaaluu laa maya ma iman qaala wuxuu ihi fulanun hebelna qaaluu laa isa ma iman qaala wuxuu ihi ina haatayni salaatayn labadan salaadood subaxa iyo cishaa'iga min afqal salaati cala almunaafiqiin waxay ka mid yihiin salaadaha ugu culus munaafiqiinta walow yaclamuuna hadday munaafiqiintu ogaan lahaayeen maa fiihimaa labadan waxa ku jira salaada subax iyo cishaa'iga waxa ku jira fadli ah la atowhumaa walow xabwan way iman lahaayeen gurguradba ha ku yimaadaane wasafu lwal safka hore calaa mitli safi lmalaa'ika safka malaa'igtoo kale u la mid yihi malaa'igta safkeedu fadliguu leey ka horena leeya ummadda walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen kuwa ka hadhaya fadiilatahu hadday ogaan lahaayeen fadliga safka hore walow taclamuuna dhe waa khitaab walow taclamuuna hadday ogaan lahaayeen fadiilatahu labtadartumuuhu way idinu degdeg lahaydeen way idinu kala dheerayn lahaydeen waa u kala tabtami lahaydeen wa salaatu rajuli maca salaat maca rajul nin oo nin la tukada adkaa waxay ka fadli badan min salaatihi waxda salaadu keligii tukanayo taad keligaad tukanayso waxaa ka fadli badan ta aad la tukanayso qof haddaad cid kala weydo xataa ooridaada isku jamacsada ama ciyaalkaaga wa salaatu rajuli maca rajulayni salaadu qofku laba nin la tukanaya ama laba qof adkaa min salaatihim maca arajul waxay ka fadli badantahay tuu qof la tukado wamaa kaanuu aktara ta ay noqdaan dadku kuwa badan fa huwa axabu ila allah caza wajal ilaahay waa u jecelyahay jamacaa badan unbaa ilaahay sii jecelyahay wamaa kaanuu aktara salaada ay noqdaan kuwa badan dadku markay tukanayaan fa huwa axabu ila allahi caza wajal kaasuu ilaahay aada u jecelyahay masjidba masjidka kasii jamac badan yahay ku dadaal mar kastoo aad heli karto jamac ku dadaal keliha tukan waa laga helaa dadku iyagoo xaafadooda joogo dhowr iyo toban qofa intaasoo nin iyo intaasoo dumara xataa haddii aanay masaajidba tegin iyagu kama samaysanayaan jamac midba markuu toosaabuu tukanaya raggu mar gaalo dumarku mar gaalo ciyaalku mar gaalo qofba mar inay jamac samaystaan buu nidaamka iyo tarbiyadu yihin haddaan masaajid dhawey xataa marka xadiidka waxaynu ka faa'idaysanaynaa inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ogaa munaafiqiinta kuwan uu waraysanay uu leeyahay bal ma yimid dee iskriinkay ka soo mareen halkaas isagoo muuqdeen munaafiqiintii maqnaa halkaasuu shaashadu ka arkay nabigu calayhi salaatu wasalaam maca daalika mallaynay iclaamka iyo dhegta iyo sumcaddu ilaalinaya markay yidhahdaan maxaad u lay weyday kuwanaad garanaysana wuxuu ohanaya inaga daaya yaan la odhanina maxamedan yaqtulu asxaaba maxamed asxaabtiisuu laynaya inaga daaya sumcaddu inaga xumaan masaalixda iyo mafaasidda ayuu nabigu isu eegaya mafaasidda dhexdigoodu isu miisaamaya waxaynu ka arkaynaa dee addoommaha ilaahay cibaadada ilaahay way ku siman yihiin ilaahayna waxay ugu kala dhow yihiin un cibaadada marka addoommaha caalamkan dhulka joogaa cibaadadooda ay badan tahay caalamka kuwana kora kuwa joogay la sinmi karaa adiga arkaye safalawalku ka malaaigtunbu la mid yahay buu leeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam in fara badan kafladdu waxay nagu dhaaf ina dhaafinaysaa camalo badan oo fadli badan law yaclamuuna buu nabigu leeyay law taclamuuna buu leeyay munaafiqiintii kama waramay idinku buu leeyay idinku haddaa garan lahaydeen safal awalka waxa ku jira law taclamuuna asxaabtii buu la hadlaya marka dadkii in fara badan fursadda kafladda iyo ka dhacsanaanta dhaafinaysa asalaatu aljamaacatu linnaafila waa iyada oo jamac loo sameeyo salaada sunnaha ah salaada sunnaha baa jamac loo samaysan karaa can citbaan bni malik annahu qaala yaa rasuula allah asxaabigaasi nebiga waxa uu ku yidhi dhahlaa ina suyuula daadadku lataxuulu way iga joojinaysa way dhex gelaysa baynii wa bayna masjidi qawmi masaajidkayga iyo masaajidka qoladayda daadad baana dhex mara fa uxibu waxaan jecelay an ta'tiyanii inaad ii timaado fatusalliya fii makaanin meelaan idigu tukato min beyti gurigaygaa attakiduhu masjidan war masaajid ka dhig oo wakhtigan cudurdaarka le aan ku tukado faqaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam nabiguna wuxu uhi sa nafcalu waanu samayn doonaa waa isagii iyo xokaynihiisiiyo asxaabta la socdo isku jamcinaya bal waanu ku imano waanu samayn waa ballan ma fudaysanayo ninkaa miskiinka iska indhaala maadaama asxaabtiisi falamaa dakhala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam nabigu markuu usoo galay baa qaala qaama wuxuu qaala wuxuu yihi ayna turiid halkee doonaysa fa ashartu ilaa naaxiyatin min albeyt meel guriga ka mida naaxiyad waa dhinac guriga ka mida ayaan farta ugu fiiqay faqaama rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam nabigu wuu istaagay fasafafnaa khalfahu gadaashiisaanu safanay fasallaa binaa ragcatayni laba ragcadood buu markaa rasuulkuna tukiyey marka salaada jamaca salaada sunnaha jamac waa lagu tukan karayaa noocay doonaysaa aad sida xadiikaas xadiidkaas uu ilaaqay ee uu caddeeyey aljamaacatu lilfaa'iti min asalaa in lagu tukan karo salaadii tagtay ee la qallaynaya iyona jamac baa lagu tukan karaa can anasin can anasin qaala wuxuu uhi aqbala calayna rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuuna soo qaabiliyey biwajhi uu nagu soo jeedsaday xiina qaama ila salaati markuu salaada u kacay qabla an yukabira intaanu allahu akbar odhan markuu salaadiisu taagay buu nagu soo jeestay fa qaala wuxuu uhi aqiimuu sufuufakum salaadiina sima aqiimuu sufuufakum safkiina hagaajiya oo toosiya wa taraasuu isku dhajiya waa toosin iyo isku dhajin fainii araakum waan idinka arkayaa min waraai dahri xaggayga damaan idinka arkaya marka dee salaada la tukanayey waa inuu mid farada ay ahayd oo faaita unba uga jeeda wallahu aclam